إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahna dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda xabashada etoobiya ka soo gaaray weerar madaafiic ah oo habeen hore lagula garaacay garoonka magaalada baydhabo oo saldhig u ah itoobiyaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada banaadir hiiraan iyo bakool kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen deegaanka buulaxaaji ee dulaadka magaalada kismaayo shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay gobolka galgaduud deegaan hoos yimaada degmada shilaabo ee gobolka qoraxey ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa haraad iyo gaajo ugu dhintay wiil yar dhallinyaro ku xirnayd dalka libiya ayay suuro gashay inay dib ugu soo noqdaan soomaaliya mid ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa beeraleyda jamaame ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha oo ay caan ku tahay degmadaasi dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey dadka nadaafadda ka shaqeeya ee deegaanka kuuya barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidada laga helayo kafaalo qaadidda carruurta agoonta ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda xabashada etoobiya ka soo gaaray weerar madaafiic ah oo habeen hore lagula garaacay garoonka magaalada baydhabo ee gobolka baay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore ku garaacay madaafiic ciidamada xabashada etoobiya ee saldhigga kuleh garoonka magaalada baydhabo waxaana gadaal ka soo baxay khasaaraha ka soo gaaray ciidamada xabashada etoobiya weerarka madaafiicda ah ee ku hoobtay saldhiggooda saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa ku naf waayey weerarka madaafiicda ah halkaa sidoo kalena askari kale oo etoobiyaan ah oo ku dhaawacmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollada banaadir hiiraan iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa si gaara kaga dhacay iskooska xoosha ee degmada dharkeenley waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu qarax u haleelay askartii saareed oo si gaara uga tirsan kuwa loogu yeero niso ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku burburiyey guri sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka deganaa magaalada beledweyne sarkaalkan gurigiisa qaraxa lagu burburiyey ayaa lagu magacaabaa ibraahim deefow dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar toosa ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku lahaayeen deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
kanaalka wararkii alkataa'ib al akhbaariyah ayaa baahiyey filim cusub oo xiise badan kaas oo soo bandhigaya weerar dharaaracad ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka isku magacaaba jubbaland qaybaha hore isdaarka waxaad ku arkaysaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaasta noocyadeeda kala duwan ooda kaga qaadaya askarta maamulka jubbaland iyagoo khabar moog ah
واعصف في ميدان عصارى وارد الباغي والأشرار واسفك من دمهم أنهارا تمضي انكارا واقدح نارا واعصف في ميدان عصارى ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka hawdka ku baacsanaya askar fara ku diraysa ah oo ka badbaaday dagaalka kuwaasoo afka saaray magaalada kismaayo oo ah halkii ay horey uga yimaadeen واسقط من دمهم أنهارا هم ظلال هم أقدار ودعاة فسوق kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa ciidamo ay nafta ku daba yar tahay oo ay dhaawactirayaan askarta militariga al-shabaab عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا
mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay saldhigga iyo wixii agab ahaa ee yiilay iyadoona intaa kadib ay miino ku xirayaan saldhigga oo gebi ahaanba dhulka ay la sameeyaan
ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعل qaybaha dambe filimka uu baahiyey janalka wararka ee alkataib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa hub iyo saanado militari oo ay goobta dagaalka uga carreen ciidamada jubbaland waxaana ka mid ah hubka ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ak rasaas iyo qoriga garbaha laga tuuro ee lagu magacaabo r b g فريقا صرعا والحقهم ويلا وخسارا قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا
shan iyo toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla ka dhacay gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar dagaaladan oo ahaa kuwo xoogan islamarkaana u dhexeeyey maleeshiyad beeleedyo ayaa maalintii shalay waxay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada xaraale iyo cabaduwaaq oo ka wada tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in dagaal beeleedyadan ay ku dhinteen shan ruux halka sidoo kale ay dhaawacyo ka soo gaareen toban kale waxaana dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen dagaal beeleedyadan lagula tacaalayaa isbitaalada ku yaala gobolka kuwaas oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay liidato deegaanadan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay martigelinayeen dagaal beeleedyo xoogan kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay maamulka galmudug oo ka arrimiyo deegaanadan ay diriirtu ku dhex marayso maleeshiyaad beeleedyadan ayaa marnaba ka hadlin dagaaladan maleeshiyaadkan ku dhex maraya deegaanada uu isaga ka arrimiyo taa beddelkeedana waxa ay tilmaamayaan waxgaradka iyo dadka u dhuundaloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha ku daaban inay qayb weyn ku leeyihiin horinta colaad beeledyadan ku soo laalaabatay deegaanadan deegaan hoos yimaada degmada shilaabo ee gobolka qoraxey ee dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada ethoobiya ayaa waxaa haraad iyo gaajo ugu dhintay wiil yar faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wararkii naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashada etoobiya ku hor jira ayaa ku waramaya in canug yar oo ku sugan deegaanka shilaabo ee gobolka qorrexey uu u dhintay haraad iyo gaajo taasi uu caddeen u waa in deegaankan ay ka jirto xaalad nololeed oo aad u adag biyola-aanta ka jirta gobolka iyo roobabku aan diin ayaa saameyn adag ku yeeshay bulshada maamulka etoobiya ugu magacaaban dhulkaas ayaana wax gurmad ah la gaarin dadka dhibaataysan isagoo indhaha ka daawanaya waxa dhibaata ay la kulmayaan shacabkaasi mid ka mid a odayaasha gobolka qorrax iyo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiya saameynta dhacdada uu wiilka yar haraadkii iyo gaajada ugu geeriyooday isagoona sheegay in guud ahaan gobolka ay ka jirto xaalad bani aadamnimo aad u adag waa anigoo ah maxamed cabdi ashkir jooga degmada shilaabo ee gobolka qorraxay waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabo laisla dhex marahayay isbuucan oo ay ka mid yihiin dhibaatada iyo baahida degmada ka jirta iyo kueylka degmada shilaabo waxaa ka jira kueyl daran baa ka jira waxaa ka jira roob la-aan kabaabigeeda ilaa qabalayaasheeda oo dhan wax mataqaanaayay irku roobku kama diin dhammaan qabalayaashii iyo barkaduhu waa biyola waxaa dhacday ayaanta isbuucan dhexdiisa in qabalaha weeraare uu ku dhintay ilma carruura oo oon ugu dhintay ilaahay sabir iyo imaan ka siiyo waalidkii dhale kool daran baa jira biyola-aan baa jirta oon baa jira dhibaato ilaahay ha naga saare kulul ayaa ka jirta gobolka qoraxay gaar ahaan degmada shilaabo iyo kabaabigeeda iyo qabalyaasheeda guud ahaan
maamulka ethoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ayaa markii waarintani maqlay waxay dullan ku tageen deegaanada baadiyaha ay reer miyiga degan yihiin iyagoona ku qasbay hooyada dhashay canuga yar ee dhintay inay benisiin wiilkeeda waharaadiya gaajo u dhintay oo ay sheegto taa beddelkeed inuu ka lumay xaafadda Waa lumay marka waxa reebi ka biitimaalay wuu lumay wuu habaabay markaas meel buu ku naqdaxay markaa casar gaaban kadib wuu naqdaxay u socday qorraxdii cagacadaa sheeg buyey dibata muuxa silaan islaamkii ma arag saasuu marka u dhanqalmay oo u baktiyey ee nin ama amar ku dhacay ama gaayad sho iyo qaad gurigooda ugu dhintan ma ahayn Ee nin wuxuu ahaa wala khatarkaas uu qabsaday oo haba uu ku dhintay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka iyo xabsida gumaysiga ku haysato ayaa wajahaya dhibaatooyin kala cayn ah oo ay ugu horrayso abaaro joogta ah iyagoonaan wax xiil iyo garab istaagan ka helaynin maamulka xabshida ugu magacaaban dhulkaas ka uu madax ka yahay ninka lagu magacaabo mustafa cagjar dacdadan ayaana waxay muujinaysaa xaaladda liidata ay dadkaasi la nool yihiin dhallinyaro ku xirnayd dalka libiya ayay u suuro gashay inay dib ugu soo noqdaan soomaaliya maxamed ciise ayaa ka warramaya dhalinyaro ku xirnayd dalka liibiya ayaa u suuro gashay inay dib ugu soo noqdaan soomaaliya dhalinyartan isku dayay inay tahriibaan islamarkaana ka tegay dalka ayaa waxay dib ugu soo laabteen dalka iyagoo dhibaatooyin badan la kulmay waxay ka sheekeeyeen qayb ka mid ah dhibaatooyinkii ay la kulmeen oo ay ka mid tahay jirdil iyo tacdiyaad kala duwan islamarkaana laga qaatay lacago fara badan kadibna dib loo soo celiyey waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kasoo degay ku dhowaad boqol dhalinyaro ah oo ku xirnaa xabsiyada ku yaala dalka liibiya dhalinyaradan ayaa markii ay kasoo degeen garoonka waxa ay ka warrameen dhibaatada ay kala kulmeen dalka liibiya waa kuwan qaarkood oo arrimahaasi ka warramaya runtii waxaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan liibiya ku soo arkay alxamdulilah maadaama haddaan waddankayga hooyo joogno maanta wax naga maqan ma jiro runtii dhibaatooyin badan waanu soo aragnay laakiin iminka wakhtigan aan ku jirno aad baan aad baan u fiicannahay waddankaygii baan joognaa insha allah waddankayga waxyaaba badan baan ka qabsan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo horta ilaahay ilaahay baa mahad iskale maanta i keenay dhulkaygii hooye oon ka maqnaa laba sanno iyo lix bilood oon markaan ka tegayeyna uga tegay si kibira anigoo ku hilibka beelay liibiya labiyo labaatan kunoo dollarna layga sugtay toban two towsan dollar haddana laba sanno iyo lix bilood ciqaabun laygu waday ma ahan marka ugu horreysa dhalinyaro soomaali ah dib loogu soo celiya dalka iyagoo isku dayayay inay tahriibaan kadibna dhibaatooyin badan kala kulmay dalka liibiya mid ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa beeraleyda jamaame ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha oo ay caan ku tahay degmadaas cali aadan ayaa ka warramaya nabadoon xasan nuur sabtow oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey nimcada uu allah ku galladaystay degmada jamaame degmooyinka jubbada hoose waxay kaga duwan tahay jamaame inay leedahay dhulbeereed baaxad leh kuwaas oo wax soo saarkoodana aada u fiican yahay beeraha jamaame waxaa kasoo go-a qudrada noocyadeeda kala duwan oo ay u iibgeeyaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose nabadoonka ayaa wuxuu sheegay in cambaha ka baxa dalka uu yahay kan ugu macmidka ka baxa jamaame degmada jamaame waxyaabaha laga soo saaro magac leedaha waxaa ku dhaca sida muuska sisinta galeyda dadkeedan waa dad wax soo saar maaha dad oo oo iska fadhiya maahan ma jecla inay fadhiistaan waxay leedahay dhul aada iyo aada u baaxad weyn dadkana ma wanastaan jiilaalba ma yaqaanaan dhinac waxaa waaya beeraha lagu fasho roobka dhinac waxaa waaya beeraha lagu fasho wewiga oo xagga matoorada loo isticmaalo tan kale waxaa dheer sisinta jamaame iyo sisinta dhowada laga beerto isku mid maa kasoo baxda sisinta jamaame saliideeda aad iyo aad u badan tahay aad iyo aadna ay nacfigeeda iyo waxtarkeeda loo ogyahay micnaha meesha oo halkii kiilo ama shantii kiilo sisine meelaha kale hal litir ama saddex litir ay kasoo baxaysa inta waxaa kasoo baxayo afar litir waa saliidda qumba waa laga soo saara qumba aada iyo aad u tiro badana ka baxo beeraha dhan waxaa kaloo jiro galeyda idan aada iyo aad waxay u baahan waxay ugu soo baxdaa si aan caadi ahayn dalkoo dhan ayay ku waxeysan tahay waxaa kaloo aan soo qaadana cambaha oo kale cambaha dalkeena waa camba sokor ah macaan ooba aan u baahnayn sokoroba aan u baahnayn kan jamaamine kan dalka ka baxay waa ugu sii horeysaa waa kaalinta koowaad ay ugu jirtaa hadda hadday xamar tagtid inta kan jamaam waa la kala dafaa nabadoon xasan nuur sabtow ayaa bulshadu ku dhaqan jamaame wuxuu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha iyadoona xilliga deerta la gelayo loona baahan yahay inay dadku u diyaargaroobaan tacbashada beeraha
hadda waxaan gelaynaa waqti deeq waxaan ka soo baxnay xagaay iyo gu welina beer aruurintayaa lagu jiraa waxaa soo arkay daraad beeraha aan tegay meelaha soo marmaray sisin la la shubaayo qashin la gubaayo makiinad beerta ay ku jirta aada iyo aadaan ugu faray galeedii waa la tabcaday sisinaa laga laga goostay haddana waxaa waxaa loo diyaargarooya xilliga xagaaga waxaan dhihi lahaa dadweynaha soomaaliyeed waktiga saac intuu irmaanya irmaanyaha la listaa cirkan waa irmaanyahay hala listo ha loo diyaargaroobo tacabka beeraha xilliga deerta jamaame kheyraadku allah ku manaystay kuma koobna oo keliya intaan kasoo sheekaynay oo waxay leedahay kheyraad bad iyo berri ah dowro diini ah ayaa loo soo gebagabeeyey dadka nadaafadda ka shaqeeya ee deegaanka kunyibarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
waxaa dooro muddo shan maalin socotay loona soo xiray xirfadleyda ka shaqaysa nadaafadda deegaanka kunyo barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maamulka deegaanka kuunyo isaga oo dardargelinaya bilicda iyo nadaafadda magaalada ayaa waxa uu dooro u qabtay shaqaalaha faydhowrka kuwaas oo dowladda ku qaatay casharo diini iyo maadi isugu jira oo lagu horumarinayo aqoontooda markii ay soo idlaatay dowladda ayaa waxaa loo qabtay munaasabad gebagabo u ahay dowladdii loo qabtay bahda faydhoorka waxaana kelimado munaasabadda ka jeediyey mas-uuliyiin culummo salaadiin ka socota wilaayada waxayna u dardaarmeen ragga dowladda loo soo xiray in ay si laba laabaan nadaafadda magaalada iyaga oona dhanka kale bulshada u sheegay in ay ka qayb noqdaan nadaafadda magaalada laguna garab siiyo bahda faydhowrka qolada ehelka u ah laga qaadanahayaa sida hadda faydhowrkaba ay wakhti iyo juhdi ugu bixiyeen dowrana u siiyeen ilaahay fadligii weeye si ummadduna iyaguna faydhowrku ay uga shaqeeyaan nadaafadda in ummadda nadaafadda lagula dadaalo waxyaabaha nadaafadda dhaawacahayaan ummadda in laga wacyigeliyo ummaddana lagala hadlo ummadduna ay markaa ku tarbiyoobaan waxa wanaagooda ku jira oo ah inay ka shaqeeyaan nadaafadooda ama jasadkooda ha noqoto ama jirkooda ha noqdo ama ilmahooda ha noqdo ama guryahooda ha noqdo ama deegaankooda ama deriskooda intaba in layska warqabo wixii nebigu maxamed uu jeclaana la jeclaado maadaama dayasho wanaagsan nebiga inoogu sugantah calayh isalaatu wasalaam allana uu nafare wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu maadaama cilmi badan muddo shan maalin duruus laydinku akrinaayay aad duruus badan qaadateen in laga arko magaalada insha allahu tacaala nadaafadeeda ilaahay hadduu qadaro maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa insha allahu tacaala in laga dareemo magaalada isbeddelka ee qaybta faahidhoorka ay ku sameeyaan inay noqoto dowladii waxay ahayd dowlo lagu aflaxay in la soo celceliyo marka in la codsado in la soo celceliyo inaan codsano insha allahu tacaala waxaa la iska rabaa marka shaqaalaha nidaam iyo waxay leeyihiin uniform ummaddiina qof walba hadduu qof wax u sheego way toosaysaa raggii sidoo kale nin walba wixii awooddiisa uu arko inuusan indhaha ka laaban oo dadkii maaragtay qof walba arrintii uu tadbiiqiyo u sheego iyaga laftigoodana insha allah wixii ay qaateen ay tadbiiqiyaan saasaan annagii oo dhan maaragtay ay barnaamijkii bulshadii ay ku noqon karaan kuwo islaaxay oo caafimaadkoodii uu heer gaaray ruahaantiina koley dhakhaatiirtii baa nala joogtee waxyaalaha aad iyo aad bulsho wax u yeela waxaa ka mida ama maskaxdeeda ha noqoto ama caafimaadkeeda ha noqoto waxaa ka mida maaragtay nadaafadxumada ka mid ah nadaafad xumada ka mid ah marka nadaafadii bulshadii in lagu wacyigeliyo annaguna waxaan leenahay jasaakumullahu khayr qaybteennaan ka qaadanaynaa qaar ka mid ah dadkii dowladda loo soo xiray ayaa iyagana ka waramay waxyaabihii ay dowladda ku qaateen muddadii ay soconaysay
markaa baydhoor weeye dowladani socotay oo caafimaad ka socdo makasna caafimaad ka socdo shan beri ayaa socotay nadaafadda aan ka dadaanaynaa oo wadnaa wax kasto inaa jirkaan nadaafino gurigaana nadaafino nadaafaddana ka shaqayno oo wax kasto bulshada waa jeedinaynaa ina oo wasaga oo iska alaaliyano un tartiib oo nadaafad ka shaqayno oo qaadno waxay oo- oo bannaanka la geynino guryaasha ka qaadno oo geyno meeshii laga talagalay saasa ku talagalna makasino dawlada waxaan ka badan nadaafad oo waxaa la qabanayo oo jirka in la iska ilaaliyo oo la quweysto musqulaha ee, waxa wasag la iska ilaaliyo oo gacmaha markii waxaad qabto iska dhaqdo nadaafado maamulka deegaanka kuunyo isaga oo dardargelinaya bilicda iyo nadaafadda magaalada ayaa waxa uu dowro u qabtay shaqaalaha faydhowrka kuwaas oo dowladda ku qaatay casharo diini iyo maadi isugu jira oo lagu horumarinayo aqoontooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada laga helayo kafaalo qaadidda carruurta agoonta ah waxaana warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdallah كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاح الصبر دوما كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka taagta daran waxay diintuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan mid ka taagta daranna laguma ceebaynayo tabardaradiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam
صفوة الخلق محمد عاش في دنياه يتمى كان كالطود ثباتا كان للكونين haddaba xuquuqdaas waxaa ka mid ah xaqa horay u jiray hasi ahaatee ay baahidiisu soo korortay maalmahan maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaalo iyo masiibooyin wada jira waa in la kafaalo qaadaa agoonta lana ilaaliya xuquuqdooda agoonka waxaa u kulmay masiibo iyo dhibaato iswehliya waa mid ka waayey aabbihiisa sidaasi darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka uga taagta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey oo isaga xaalkiisa ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyadaba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar haddii aan la kafaalo qaadin oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaana suuragal ah inay ku barbaaraan carruurtaas si tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacay lafteedana dhib ku noqdaan maadaama aysan haysan aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku haga waddada saxda ah siduu qur-aanka kariimka uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo iyo in si kasta looga dadaalo waxaana dhinaca kale la isaga digay dhibaateynta agoonta in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xasuusto geerida aabbihiisa oo markaasi ku dhaho naftiisa allah haddii aabbahii ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan aayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoonta dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonta la xumeeyo كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinta qiyaamaha ee la isxisaabinayo iyo sida ay ula dhaqmaan agoonta ayuu allah kaga waramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم micnaha ay tilmaamayso aayadda aan soo sheegnay wuxuu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegay in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira uusan agoonta ula dhaqmi lahayn sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allah nooga digay in agoonta hantidooda xaqdaro ku cunno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale wuxuu qur-aanka la hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
marka aad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeena oo nagu boorinayo inaan agoonta quudino wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu agoonta oo maalkooda xaqdaro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo haddii la kafaalo qaado agoonta kow inaad nebiga sala allahu calayhi wasallam kula saaxiibto jannada xadiis ku sugan bukhaari ayaana arrintaasi tilmaamaya arrinka labaad in qalbigaagu jilco danahagana aad ku gaarto u naxariisashada agoonka iyo quudintiisa arrinka saddexaad inuu allah uu ilaalinayo carruurta aad dhashay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka agoonta kafaalo qaada uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo kuna camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood waxaadna ogaatiin in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad uga camalfasho سوف أحياه اقتداء ماضيا صبرا وعزما أحمل النور بكفي أرسم الآمال راسما أرسم الآمال راسما
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa